بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaa biidni illaahi tacaalaa aynu fadhigeenna labaad ku dhammaystiraynaa taariikh nololeedkii alimaam albukhaari wixintii harsanayd iyo kitaabkiisii aljaamicu asaxiix marka waxaynu insha allahu tacaalaa aynu halkan biidni illaahi tacaalaa aynu ku soo qaadanaynaa riwaayaat aljaamic asaxiix imaam albukhaari ardadii ka warisay kitaabkan aljaamic asaxiix oo lagu qiyaasay ilaa sagaashan kun inay gaadhaan oo magaalooyin badanna kitaabka maaragtay ka akhriyey oo igu horeyso magaaladiisii bukhaara iyo magaalada farabra la yidhaahdo saddex marxaladood u jirta ama saddex geedi socod u jirta magaalada bukhaara iyo bikanda marka arday fara badan oo tiradoodu ay gaadhayso tawaatur ayaa ka wariya kitaabka waxaana ka mid ah ibraahim ibnu macqil annasafi oo dhintay laba boqol iyo shan iyo sagaashankii oo nin sheekha oo xaafid ah oo faqiiha oo hiqa ah oo caalim ku ah madaahibtii fuqahada in meelo badanna u rixlaystay oo xijaaz iyo ciraaq iyo shaam iyo masar u rixlaystayna ka mid ahaa rixladiisu ay gaadhay ayaa ka mid ahaa raggii imaamka ka wariyey kitaabka waxaa ka mid ahaa almusnad alkabiir asheykh abu talxata mansuur ibnu maxamed ibnu cali ibnu qariina ibnu suuyah albasdawi annasafi oo saddex boqol iyo sagaal iyo labaatankii isagu dhintay waana aakhiru man baqiya min ruwaati saxiix can imaam albukhaari isagoo ilmo yara ayaa la keenay majliskii imaam albukhaari ku akhriyey saxiixiisa thabadkii ama buuggii lagu qorayey ardayda sheekha ka qaadatay samaac kaga qaatay kitaabkana waa lagu qoray muddo dabadeed markii la ogaaday inuu samaaciisu sax yahay iyo inuu kitaabkan imaam bukhaari ka maqlay ardadii ka maqashana ay xooggoodii ama dhammaantoodba ay dhinteen ayaa dib loogu soo rixlaystay isaga waana mucamar buu noqdo cimri badan buu ilaahay subxana watacaala siiyey waxaa kaloo ka mid ah alimaam almuxadith athiqa abu cabdilaahi maxamed ibnu yuusuf ibnu matar ibnu saalix ibnu bashrin alfarabri iyo alfirabri labadaba inagii dabdinay oo dhintay saddexdii shawaal saddex boqol iyo labaatankii isaguna sagaashan buu ku dhowaaday cimrigiisu waana min ashhari ruwaat aljaamici saxiix ardada imaam albukhaari saxiixa ka warisa kuwa ugu mashhuursan weeye farabra ayaa had iyo jeer tuuladaasaa loogu abtiriyaa waa baldatun bikhuraasaan gobolka khuraasaan bay ka tirsan tahay waxayna u dhowdahay bukhaara saddex marxaladood bayna u jirtaa saynu sheegnay ilaa sagaashan kilomitr baa ay shaaficiyadu yidhahdaan weeye axnaaftuna waxay yidhahdaan iyo maalikiyadu maya waa ilaa shan iyo afartan meelaha laakiin dee iminka waa la ogaan karaa marka tiraba saddex jeer ayuu ka maqlay maxamed ibnu yuusuf ibnu matar alfarabri imaam albukhaari uu saxiixiisa ka maqlay mar waxay ahayd laba boqol iyo sideed iyo afartankii oo markii uu farabra u imaam albukhaari majlis uu xaqiday uu saxiixa ardada ku maqashiinayo oo uu kitaabkii akhriyayo marna waxay ahayd magaaladiisii bukhaara markii imaam albukhaari uu majlis isna sidaasoo kale ardada uu sameeyey ay kaga maqlaan saxiixa iyadana waxay ahayd labadii boqol iyo labiyo kontonkii marka imaamkaasina waxa weeye ragga wax ka maqlay buu ka mid ahaa waana nin hiqaab u ahaa nuskhadda آه، آه، maaragtay farabri waxay ahayd nuskhadii imaam albukhaari buu haysan jiray ee asalka ahayd oo khadkii bukhaari ku yaalo oo khadkii ah, ninkii waraaqiisa ahaayee eh, wuxuu qori jira karaaniga imaam albukhaari u ahaa uu ku yaalo maxamed ibn abi xaatim oo imaam albukhaari uu u yeedhin jiray saxiixa dabeetana uu qori jiray ninkaa maaragtay dee karaaniga u ahaa eh, wuxuu qori jiray ee ardaygiisana ahaa maxamed ibn abi xaatim marka nuskhadii farta bukhaari iyo farta een, waxa weeye karaanigiisuba ay ku wada yaaleen ayuu haysan jiray imaam maxamed ibnu yuusuf al- al- alfarabri marka riwaayat alfarabri waa riwaaya almutadaawila fii casrina haada waa riwaayadan hadda maanta een, aynu haysanno ee wakhtiyadii dambe oo dhan la kala naqlinayey ee nusakh badanna laga sameeyey ee xufaad badan iyo muxadisiin badan asaaniiddoodu ay gasho waana eh, nuskhada uu ictimaaday eh, nusakha uu ictimaaday ama usuusha uu ictimaaday eh, saaxibu annuskha al- alyuniiniya oo aynu si gaara eh, uga sheekayn doono weeyaan النسخة اليونانية وحى الإمام الحافظ المحدث شرف الدين أبو الحسين علي بن محمد بن الحسين ابن أحمد بن عبد الله اليونيني الحنبلي ونسب كيس وحق على حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أه وحنا هذا شيء سنة كمركو أها لح بقولي كوبي على واتنك الرجب ماشي اللي هذا بعلبك وحنا أه ودنتي wakti dambe oo ilaa maaragtay ku siman een, maaragtay een, eh, ilaa lix boqol iyo iyo dhowr iyo s- eh, sagaashankii mid toddobadii boqol wuu dhaafay iyo wax marka aan sidaasuu aan, aan, nuskhadaas ay tahay nuskhad mashhuura oo aynu insha allahu tacaala iyadana si gaara aynu uga warrami doono marka saasaa nuskhada uu een, maaragtay alyunini uu u ictimaaday een, nuskhadan uu lahaa maxamed ibnu yuusuf alfarabri alfarabri wuxuu leeyahay talaamiid iyo arday caana oo iyaguna eh, nuskhada farabri markii ay ka minguuriyeen nusakhoodina ay mashhuur noqdeen waxaa ka mid ah alimaam abu cali saciid ibnu cuthmaan ibnu sakan almisri saddex boqol iyo saddex iyo kontonkii dhintay waxaa ka mid ah alimaam isxaaq abu isxaaq ibraahim ibnu axmed albalkhil almustamli oo saddex boqol iyo lix iyo toddobaatankii isna dhintay waxaa ka mid ah alimaam abu maxamed cabdillahi ibnu axmed ibnu xamuuya asarakhsi saddex boqol iyo koob iyo siddeetankii dhintay waxaa ka mid ah alimaam abulhaytham maxamed ibnu maki alkushmihani oo saddex boqol sideetan iyo sagaalkii dhintay waxaa ka mid ah alimaam alfaqih abu zayd maxamed ibn axmed almarwazi een, oo saddex boqol iyo koob iyo toddobaatankii dhintay marka een, een, shantaa imaam oo shantooda nuskhadoodba ay ka soo jeedo nus- nuskhadii maxamed ibnu yuusuf ibnu matal alfarabri Eh, nusakhoodu waa mashhuur waana nusakh ka farcamay dee sida aynu sheegnay nuskhadii farabri nuskhada farabrina waa inagii sheegnay inay tahay asal u tahay een, nuskhadii ay ku tiirsan tahay nuskhadii imaamka imaam albukhaari marka nuskhada farabri nusakh fara badan baa ka farcamay oo markii dambe usuul noqday la ictimaado oo qaarkood samaac lagu kala naqliyey qaarkoodna dee lagu kala naqliyey ijaaso lagu kala naqliyey Eh, nusakha caanka noqday waxaa ka mid ah nuskhadda uu leeyahay alimaam alcalaama alxaafid abidar cabdirax- cabdi ibnu axmed alansaari alharawi almaliki saddex boqol iyo shan iyo kontonkii ama saddex boqol iyo lix iyo kontonkii dhashay afar boqol iyo afar iyo soddonkiina dhintay riwaayadiisuna waa waa waa waa dariiqatu almakiyiin walmaghaariba culamaa almaghaariba abudar alharawi ayay nuskhadiisa kala wariyaan waana ashharu nusakh alqadiima nuskhooyinka ugu qadiimsan ee ugu sixada badan ayuu maaragtay ayuu ku jiraa nuskhada abudar alharawi ee ka soo jeedaa dee farabri ka soo jeeda Ee, saddex nuskhadood ayuuna nuskhadiisaas ee, u bandhigay tii ibnu xamuuya aynu soo sheegnay iyo tii abi isxaaq almustamli aynu soo sheegnay iyo tii abilhaytham alkushmihani saddexdaas nuskhadood oo toos looga soo naqliyey farabri ayuu isaguna eh, u eegay oo u bandhigay oo ka saxay marka waana nuskhada u itimaaday alxaafid ibnu xajar alcasqalaani sharxiisan weyne fatxbaariga oo wuxuu yidhi atqanu riwaayaati cindana riwaayaadka waxaa ugu ugu ugu saxan oo ugu sugnaansha badan agtayada hiya riwaayata abidar waa riwaayada abidar abidar alharawi can mashaayikhihi athalaatha oo saddexdiisii sheekh ka warinaya saddexda sheekhna dawa inagaa sheegna waa waa ibnu xamuuya asaraksi iyo abisxaaq almustamli iyo abilhaytham alkushmiyahani oo saddexduba aynu soo sheegnay inay ka warinayaan maaragtay riwaayat alfarabri ay ka warinayaan oy ka soo jeedo marka sidaasaa nus- nusakhiibaa asaaniiddaa yeelatay kaas horta waxa weeya waa nusakha qadiimka waa kow kaasi weeye nuskhada labaadna waxa weeye iyaduna caanka noqotay ee ka farcantay ka soo jeeda farabri een, ku aroorta waxaa ka mid ah waa aslu limaam azaahid shaykhu lislaam abilwaqti cabdulawal ibnu ciisa a- a- asijzi asuufi alharawi oo noolaa een, afar boqol iyo sideed iyo kontonkii ilaa shan boqol iyo saddex iyo kontonkii waa ninka aabbihii ee, un- waxa weeye markuu cilmiga xadiidka u rixlaysanayay aabbihii buu la safray isaga oo cagcad oo toban jir ah magaalada harraad layaado ayuu ayuu ka lugeeyey wuxuuna u lugeeyey magaalada layaa buushanji wax kale m- oo muraada uu leeyahayna may jirinin in isaga iyo een, iyo aabihiiba ay soo dhegeystaan een, majliska ay tagaan aljaamicu saxiix uu ku akhriyaayo alimaam abilxasan cabdiraxmaan ibn almudafar adaawuudi marka riwaayat abilwaqti waa ariiqatu shaamiyiin walbaqdaadiyiin reer shaam asaaniidooda iyo reer baqdaad halka ay gasho weeye waa ariwaaya almuntashir al'aan waana riwaayadan waa riwaayadda maanta aan ku faaftay fii mucdami arjaa'i alcaalam alislaami caalam islaami meel walba oo aad arkayso iyadoo lakala warinayo ka saddexaad riwaayada isna saddexaad waxaan jeedaa asalka saddexaad ee, ama nuskhada saddexaad ee iyadana caanka noqotay nusakha mashhuurka ah waa waa waa aslu shaykha almusnada alcaalima um lkiraam kariima binti axmed ibn maxamed ibn xaatim almarwasiya aljaamicu saxiix iyaduna waxay ka maqashay abulhaytham alkushmihani riwaayadeeda waxaa wax ku kala wariyaa iyadana waa eh, reer masar boqol sannadood bay gaadho haweeney mucamarada bay ahayd marka waxaa loo yaqaanaa nuskhatu eh, kariima baa la yahdaa nuskhadii kariima la yahdaa marka nuskhatu kariima waa waa kariima can abilhaytham alkushmihani can maxamed ibni yuusuf alf- alfarabri can imaam albukhaari sanadkeedu waa kaa wey asalka afraad ama nuskhada afraad waa asalka uu ka tegey alimaamu alxaafid abu caliyin alxusein ibn maxamed asadafi oo afar boqol iyo afar iyo kontonkii dhin- dhashay oo dhintay isaga oo insha allahu shahiid ah oo la waayey een, dagaalkii qatanda sanadku markuu ah shan boqol iyo afar iyo tobankii dhacay kaas ayuu maaragtay muslimiinta laga gacan sarreeyey kaas isagu wuxuu ka maqlay القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف التجيب الباجي الأندلسي oo ka sii maqlay isna abidar alharawi marka alqaadi abulwaliid albaaji ayuu muddo saddex sannadood oo dul fadhiyey oo uu ku dul akhrinayay saxiix albukhaariga marka imaamka weyne abu cali asadafi nuskhadiisu waa nuskhad weyn oo gacantiisa ku qoran samaacaad badan iyona oo nafiisana way leedahay mid ka midii uu qaadiciyaad uu ka maqlay marka culimmadu aad bay waxa weeyaan u koolkooliyaan oo ay u sheegaan maaragtay sida ay nuskhadaasi u tahay nuskhad qaali ah waxaana yacni meelo badanna waa lagu kala wariyaa marka isagana qolada maqaaribada ayaa had iyo jeer ala nuskhaddaa haysa oo asaaniddoodu ay gashaa waana nuskhadii uu isdul taagay imaamkii soo dhowaaday ee abu daahir ibnu caashuur la odhan jiray nuskhadii uu isagu arkay weeyaane uu maaragtay dee helay wiyi wakadalika asayid alimaam maxamed ibnu cali assanuusi waa nuskhadii u arkay weeye isagana uu maaragtay dee ay culimad gabayada badan laga mariyey ee samaacaadka badan maaragtay lagu kala naqliyey weeye nuskhadda afraad waa nuskhatu alxaafid abi cimraan muusa ibnu sacaadat alandalus oo shan boqol iyo labay labaatan ka dhintay gacantiisu ku qoray sanadku markuu ahaa afar boqol iyo labay sagaashankii waxaa ka wariyey abu cali asadafi oo ay xidid ahaayeen baa ka wariyey maqaaribada ayaa ictimaada nuskhadda iyo makaanadeeda iyo darajadeedana kitaab gaaraaba laga qoray oo lagu ammaanteeda layada atanwiih walishaada bimaqaami riwaayat ibni sacaada baa layada waxaa qoray asayid maxamed cabdilxay alkitaani marka ilaa shan asfaar inay tahay ama shan mujalada waaweyn ayuu sheegay nuskhadda lixaad waa nuskhat alimaam radiyudiin maxamed ibn xasan assakhaani oo lix boqol iyo kontonkii dhintay waxaana loo yaqaanaa nuskhadiisa nuskha albaqdaadiya isaguna wuxuu ka warinaya ardadii abulwaqti cabdulawal ibnu ciisa asijsi idan nuskhadaasina iyana way caan baxday sheekhan la yidhaahdo sheekh axmed cali asahaaranfuuri waa nuskhadii uu daabacay sanadku markuu ah kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo lixdankii hijiriyada oo sharaxiisana uu maaragtay uu saxiixa sharxayna uu ku nashriyey oo uu ku sheegay marka intaa waxaynu ku soo gaabsan karnaa riwaayaadkii kala duduwanaa ee uu lahaa kitaabkan maaragtay saxiixu uu lahaa riwaayaadkaas runtii waa riwaayaad qaarkood taariikh leeyihiin oo taariikhdooda la garanaya qaarna aan la garanaynin kuwa la garanayo taariikhdooda waxa ugu caansan riwaayat ibnu naaqib iyo riwaayat almustamli iyo riwaayat alxamuuyayi iyo riwaayat alshabuuyayi iyo riwaayat abinasr alkishaani iyo riwaayat alkushmihani iyo riwaayat abizayd almarwazi iyo riwaayata abi cali alkushaani kuwaasaa iyagu mid walba taariikhda waxa weeyaan maaragtay la qoray ama la maqlay iyadu waa macluum weye riwaayad fara badan baa jira oo iyagu aan taariikhdooda la garanayn laakiin haddana caan ah baa jira laakiin riwaayaadka ugu caansan waa kuwa aynu sheegnay ee imaam albukhaari saxiixiisa ka xambaaray haddaba waxaa jira riwaayaadka kala duwan ee aljaamicu saxiix imaam albukhaari saxiixiisa khilaaf badan baa ku jira xagga qoraalka khilaafkana waxaa sabab u ah in imaam albukhaari raximah allahu tacaala markiiuu kitaabkiisa qoraayey mar keliya muu alifinin intuu qoray kitaabkiisa muddo lix iyo toban sannadood ah ayuu meelo badanoo bayaada ka tegey oo aanu waxba ku qorinin markii dambena uu qaarkood ku qoray qaarkood haamishku ku qoray baab buu qorayaa xadiiskii isagoon xadiis hoosgin ayuu ka tegayaa dabeetana ardadii qaar baa kala naqlinaya sidaa ku naqlinaya haddana mar dambe ayuu xadiiskii axaadiis hoosgeynaya baabkii mararka qaarkood xadiis buu qorayaa mar dambuu baab u samaynaya hadduu doono marka taasaa keentay maaragtay in maaragtay in ay iskhilaafaan nusakhi imaam albukhaari wuxuu yidhi abu isxaaq almustamli ibraahim ibn axmed intasaktu kitaab albukhaari kitaabka bukhaari waxaan ka soo minguuriyey min aslihi asalkii bukhaari kaana cinda maxamed ibnu yuusuf alfarabri maxamed ibnu yuusuf alfarabri ayuu ag yaalay fara'aytuhu lam yatima bacdu waxaan arkay inaanu weli kitaabku taam noqonin waqad baqiyat calayhi mawaadica mubyada kathiira meelo fara badan oo cadaan ah oon waxba lagu qorinin ayaa jiray minhaa taraajum waxaa ka mid ah abwaab lam yuthbit bacdaha shayan weli aanu waxba ku sugin oo aanu waxba ku qorin wa minha axaadiid lam yutarjim calayha aanu tarjamo iyo baab u samaynin somaad garan marka taasuu sheegay marka nuskhadii u dambeysay ee dee dhammaystir raatay waxay noqotay taa dee uu werinayo maxamed ibn yuusuf alfarabri oo nuskhadii imaamka ah uu isagu dhaxlay iyo tii maarata karaanigiisa sidaynu horusoo sheegnay haddaba waxaa jirtaa nuskhad layad anuskha alyuniiniya oo aynu markii dhowto waa inagii sheegnay nuskhadda waxaa qoray sharafudiin abulxusein cali bn maxamed ibn xusein ibn axmed alyuniini alxambali yaa maarata ayaa qoray kitaabkiisaasna waa waa asal waa nuskhad asala oo waxa weeyaan uu imaamkani ka maqlay aabbihii waana nuskhadii uu lahaa asalkeedu imaamkii weynaaye cabdulwaaxid ibnu cabdulqani almaqdasi uu lahaa weeyaan kitaab nuskhadda waa nuskhad la odhan karo waa muntaha sixa halkii u dambeysay sixada ayay gaadhay yunini waynu soo sheegnay dhalashadiisa dhimashadiisuna waxay habeen jimca ah toddoba boqol iyo kowdii ayuu dhintay marka intii u dhaxaysay nuskhadaas ayaa uu cinaayo badan iyo dadaal badan ku bixiyey nuskhadaas alimaam abulxusein cali bin maxamed alyuniini alxambali uu leeyahay culimadu waxay isku waafaqsan yihiin inay maanta tahay asaxu nusakh aljaamici saxiix nuskhadda ugu sixada badan nusakhii bukhaariga asbaab badan baana keenaysa oo ah inuu imaamkani nuskhadiisan u eegay usuushii markii dhowata aynu ka soo sheekaynay oo dhan ee waaweyneyd ayuu ayuu ayuu maaragtay ayuu muqaabalo u sameeyey oo u eegay waxa uu yihi alxaafid shamsudiin adahabi isagoo imaam alyuniini nuskhadiisa ka sheekaynaya istansakha saxiixa albukhaari waxararahu bukhaari saxiixiisa ayuu qoray waanu taxriiriyey oo habeeyey xadathanii annahu qaabalahu fi sanatin waaxida wa asmacahu ixda cashara mara sanad qura ayaa wuxuu sameeyey koob iyo toban jeer ayuu muqaabalo sameeyey oo nuskhadiis u eegay oo waxa weeyaan barbar dhigay oo hubiyey nusakhii kale ay ka soo jeeday ee asalka u ahaa marka sidaas ayaa nuskhadiisu u noqotay nuskhadda ugu ugu saxnaansha badan weeye ay culimmaduna aada uga sheekeeyeen nuskhadiisa masaayaadka ay leedahay nuskhaddaa marka xaggee ay taallaa nuskhadda waxa gacantiisa ay soo gashay imaamkii weynaa ee la odhan jiray alxaafid ibnu xajar way soo gaadhay wakadaalika waxay soo gaadhay sheekhii isaguna sidoo kale alimaam alqustulaani sagaal boqol iyo laba iyo labaatan ka dhintay waana nuskhadda uu sharxay kitaabkiisa layaado irshaadu saariga oo wuxuu leeyahay uma waqaftu fii yowmi اlithnain thalith cashar jumaada aluulaa maalin isniina oo saddex iyo toban ay jumaada aluulaa tahay sanadku markuu ahaa sagaal boqol iyo lix iyo tobankii baan waxaan isdul taagay bacda khatmi lihada sharx sharaxan markii aan khatimay kadib cala almujalad alakhiir mujaladka u dambeeya min asli alyuniini almadkuur ayuu odhanaya marka aakhirka wuxuu odhanaya waqad qaabaltu matna sharxi hada isnaadan wa xadiidan cala hada aljuz almadkuur min awalihi ila aakhirihi xarfan xarfan qaybta aan helay kitaabka waxa weeyaan sharaxaygii yaan iyo axaadiistii ku qorayd ayaan xaraf xaraf ugu bandhigay sidii ay ahaydna waan waxakaytu kamaa ra'aytu sidii aan ku arkayna waan uga she waan u qoray waa uga sheekeeyey xasaba taaqati marka sagaal boqol iyo toddobiyo tobankii muxaram baana dhammeeyey buu yiri uma qaabaltu caleyh maratan ukhra mar kalena haddana waan u muqaabaliyey waan u eegay marka sidaas ayuu maaragtay aanaan sameeyey nuskhaddan markaa waa nuskhaddii imaamu maalik raximahu allahu tacaala markii uu akhriyayey alimaam abulxusein alyunini markuu nuskhadiisan u akhriyayay ardadii soo xaadirtay waxaa ka mid ahaa sheekhiisii ibnu maalik saaxifu alalfiya oo isaguna xagga luqada towjiihaad bixinayey dersiga sheekhana soo xaadirayay marka furuuc fara badan baana ay leedahay furuucdeeda waxaa ugu caansan nuskhatu shahaabudiin axmed ibn cabdilwahaab annuweyri ayaa ugu caansan waxaa kaloo iyaduna jirtaa nuskhatu almutasawif maxamed ilyaas ibnu cuthmaan almutasawif baa iyaduna jirta nuskhad ah oo iyaduna furuucda maaragtay ayay ka mid tahay waxaa iyadana caan ah nuskhatu alghazuuli shamsudiin maxamed ibnu axmed almuqri alghazuuli oo toddoba boqol iyo toddobiyo tobaatankii dhintay oo maalin isniin ah bisha jumaadul aakhirna ay labiyo toban tahay toddoba boqol iyo shan iyo soddonkii waxa weeyaan ayuu dhammaystiray qoraalka uu ka minguuriyey nuskhadii alyuniini uu ka soo naqliyey nuskhadiisan waa sida uu alxaafid ibn xajar casqalaani uu sheegay wuxuuna ku sifeeye oo yidhi waa xasuna alkhad khadkiisu qurux badayey buu ahaa wahiya nuskha alatii ictamada calayha alqustulaani fii sharxi waa nuskhadda uu imaam alqustulaani casqalaani maaha qustulaani saaxibu irshaadu saari uu ictimaado weeyey sharxiisa qabla an tasila ilayhi inta aanay soo gaadhinin inta aanay soo gaadhin nuskhadii nusha alyuniniyat alasl intaanay soo gaadhinin nuskhadii uu sharxay wey walaa yazaalu annisfu athaani min hadi nuskha nuskhadaas niskeeda dambe wuxuu maxfuud ku yahay oo maanta ku ilaashan yahay daaru kutub almisriya bilqaahira waana ixda nusakh nuskhooyinka mid ka mid a ay ictimaadeen abca sulطaaniya taa weye waxaa kaloo iyaduna jirtaa nuskhad layaa nuskhat albisri oo iyaduna ka farcanta nuskhaddii yunini oo uu qoray alimaam cabdillahi bnu saalim albisri almaki raggii mutaakhiriinta ahaayee cinaayada iyo dadaalka ku bixiyey saxiix bukhaariga hadday riwaayo tahay hadday tadriis tahay hadday naskhin iyo qoraal tahay hadday sharax tahay sharxiisana wuxuu u bixiyey diyaau saari laakiin ma dhammaystirinin ilaa sideed iyo toban jis baa hadda laga daabacay marka wuxuu mashhuur ku noqday ninkaasina iqraau lkutub sita kutubta lixda ah ee saxiixeynka iyo afarta sunanka in uu ardada u akhrin jiray waxaaba la yidhahdaa qara'a saxiixa albukhaari fii jawfi lkacba kacbada gudaheeda ayuu ku akhriyay saxiix bukhaariga miraaran waqadaa cishriina sanatan min cumrihi fii tasxiixi nuskhati labaatan sannadood ayuu ku bixiyey oo cumrigiisa ka mid ah inuu nuskhadiisaa ka dhigo nuskhadii ugu saxnayd saxiixulbukhaariga marka waxaa hayn jiray qarnigii afar iyo tobnaad bilowgiisii almadiina nabawiya waxaa hayn jiray nuskhadiisaas oo gacantiisa soo gashay asayid maxamed daahir sumbul oo anata aan ijaazada ku qaatay kitaabkiisa la yahda alawaa'il sumbuliya aan maaragtay dariiqeeda aanu marno oo anugu aan ku leeyahay ijaazada wakadaalika waxaa arkay asayid maxamed cabdilxay alkataani markaa nuskhadaasina waa nuskhad farac ka a nuskhadii yuuniin iyaduna annusha alyuniiniya waxay leedahay muqadimo mashhuur ah oo magaceeda loo yaqaano farkha oo uu imaamkii kitaabka qoray nushadaa lahaa uu ugu talagalay inuu nuskhadiisan kaga sheekeeyo usuushii uu kitaabkiisan u eegay iyo asaaniiddii uu usuushan ku wariyey iyo rumuustii iyo calaamadihii uu isticmaalay iyo ishaaraadkii u isticmaalay ayuu ayuu kitaabkaa ku qoray wuxuuna u bixiyey farkha kelmaddaasay caan ku tahy waa muqadimo mashhuur ah oo alyuniini uu u bixiyey farkha nacam waxayna ku tusinaysaa derajada caaligaa ee sarraysa ee xagga taxqiiqa cilmiga iyo sabirka iyo ikhlaaska iyo camalkiisii sida uu maaragtay u dhammaystiray ee uu uga madha dhaliyey marka anuskha yuniniya saasay ku noqotay muctamad alxufaada min bacdi xufaaddii ka dambayso o dhan nuskhad ay ictimaadaan intaa markaan ka imaado anuskha alyuniniya aynu intaa ku gaabsanno waxaan jeclahay biidn illaahi tacaalaa inaan raaciyo kelmad yar aan raaciyo aطabaca asulطaaniya lisaxiix اlbukhaari kitaabkan saxiix اlbukhaariga طabacaad buu leeyahay laakiin طabacaadkiisa waxaa ugu qadiimsan aطabaca asulطaaniya طabacadda la yidhaahdo طabaca sulطaaniya طabacaad ka horeeyey way jiraan oo waxa ugu qadiimsan intaynu garanayno dabacad bombay oo hindiya lagu daabacay oo kun iyo laba boqol iyo toddobaatankii hijriyada oo sideed jis ah taasi waa mid waxaa kaloo jirta dabacad iyana waktigii la yidhahdo dabaca alcaamira buulaaq oo kun iyo laba boqol iyo lix iyo sideetankii la daabacay oo afar mujalada waxaana tasiixa lahaa oo saxay nuskhadaas إبراهيم عبد الغفار الدسوقي رئيس قسم التصحيح في دار الطباعة العامرة waxaa kaloo oo jirtaa dabacata buulaaq oo iyana kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo siddeetankii la daabacay calaa nafaqati sheikh saalix maxamed baaciisa ra'iisu tujaar alxadaarima tujaartii xadaramiyiinta ra'iiskoodii iyo sheekh mansuur axmed shabaana waxaana tasxiixiyey asheekh ibraahim cabdilkafaar addusuuqi haddana waxaa jirta dabacad kale oo la yahdo dabacata buulaaq oo kun iyo laba boqol iyo lix iyo sagaashankii la daabacay baa iyaduna jirta way soo socotay waxaa iina jirta dabacad ay daabacday almadbac albahiya lisayid maxamed mustafa oo kun iyo saddexdii boqol ah oo afar jis ah وحاشنا وضعت حاشدي العلامة أبي الحسن محمد بن عبد الهادي أسندي وكذلك تعليقات يرى كوب كوبان ولا قصوا قاطي لبدي شرحي ووينا شرحي الحافظ بن حجر العسقلاني يكي قسطلاني إيه بايدو نتشتا كل انتاس اوردن واجران طبعات كاس رنتي وحي اعتماديين كتاب كلا إرشاد السارقة ayay ictimaadayeen ee qustalaani uu leeyahay maadaama uu kitaabkiisaas u waafaqsan yahay anusqa alyuniniya kaasay ictimaadayeen marka dabaca sulطaaniya baynu haddaba doonana inaynu yar tacriifino dabaca sultaaniya waxaa loo loogu loogu magac daray sultaan cabdilxamiid athaani raximahullah ayaa loogu magac daray oo sanadku marku waa kun iyo saddex boqol iyo koob iyo tobankii ayaa khaliifka muslimiintu uu amar soo fuliyey uu leeyahay uu faraayo axmed mukhtaar baasha sida uu inoo sheegay oo diiwaanka hayn jiray ninkaas ayaa waxa uu uu sheegay inuu amiirku soo fuliyey amar uu leeyahay waa in saxiix alimaam albukhaari la daabacaa oo nusakhdiisii oo dhan inta laysu ururiyo afdal nuskha laga soo saaraa dabeetana la daabacaa sidaas ayaa markaa amarkii lagu fuliyey waxaana kitaabkii loo soo diray xagga masar oo culamaa ul ashar ayaa loo soo diray culamaa ul asharna inay markaa ay tasxiixiyaan ayaa loogu soo diray oo ay saxaan marka muqaabaladu ay dhammaato iyaguna sidaasoo kale muqaabaladii bay sameeyeen marka ilaa shan boqoloo nusqadood baa laga daabacay oo ugu horreeyey shantaa boqolee nusqadoodna daabacadeedu waxay dhammaystirnaatay kun iyo saddex boqol iyo shan iyo tobankii ayay dhammaystirnaatay marka aطabca sulطaaniya waa aطabca alwaxiida waa madbacadda qura ama waa daabacadda qura ee loo eegay asalkii anuska alyuniniya ee wakhtigaa la waayey oo la helay sida ka muuqata muraasalaadka iyo rasaailka ay su direen ay su direen maaragta dowlad cuhmaaniya ee amiirkeedii iyo iyo dee manduubkii sultaanka masar uu diray maarata waraaqaha ay su direen waxaa laga laga lagala baxay in daabacaadda uu daabacay inay tahay daabacaad nuskhadii yuuniini laga daabacay oo la helay ilaa shan boqoloo nushadood taawi maralayaala markii la daabacayna waqaf buuna ka dhigay oo wuxuu yidhi dalabatulcilmiga ha loo qaybiyo meel walba waa laga soo dalbaday muluugta iyo boqorada isu hadiyeeyey culimmada ayaa isu hadiyeysay nuskhadaas waxay noqotay nuskhaddii ugu saxnayd ee sidaa maaragtay ku meel marta kun iyo saddex boqol iyo koo iyo tobankii bishii shacbaan afarteedii ayaa nuskhadan in la daabaco la bilaabay markaa ilaa ajzaadeedii ay soo wada baxday kun iyo saddex boqol iyo shan iyo tobankii dhammaan soo wada baxday marba qayb waxay soo baxdaba marka sidaasaa nuskhadaasi ku caanbaxday oo a lagu saxay oo caalamalislaamiga ku soo gashay ilaa yoomina haadaana nusakha daabacan iyadu may ka soo jeedaan sida dabaca alamiriya ha ahaato ha ahaato dabacaadkii kale ee ka dambeeyey kulli waxaas oo dhami waxay ahaayeen nuskhadaas ayaa laga sii ayaa laga sii daabacay iminkana nuskhada ay daabacday beyt sunna ayaa ugu dambeysay dabacaadka ugu fiican ee nuskhadaana ka soo jeeda dabaca sultaaniya masiid min nusakh alkhadiyana heshay taas ayaa ka mid a marka ku tiigaali mayno intaasaynu ku dhaafaynaa haddii aynu akhriyi lahayn muqadimadii culimadii saxday wakhti badan bay qaadanaysaa laakiin intaasaan ku dhaafayaa waxaan ku soo noqonayaa waan ku khatimayaa fadhigeennan sidaynu ogsoonnahay dee xadiisku wuxuu qaybsamaa laba qaybood cilmu riwaaya iyo cilmu diraaya ayuu u qaybsamaa usuusha cilmuxadiidka waxaa ka mid ah qiraa'atu kutub sunna cala shuyuukh in shuyuukhda lagu dul akhriyo kutubta iyadoo la sardinayo oo aan la sharxaynin waana dariiqadii kutubu sunna ay nagu soo gaadhay kutubtan sunnada ay mashhuurkahay waana dariiqadii xadiiska nebiga calei slat slam lagu kala warin jiray quruntii laga soo bilaabo dee waqtigii saxaabada iyo wixii ka dambeeyeyba xataa imaam maalik kitaabkiisa muwata ah ee aad aragtay ayaa waxa uu yidhi kitaabun allaftuu halaathiina sana akhadtumuuhu halaathiina yowman kitaabaan soddon sano ku allifayay baad soddon cisho ku qaadateen marka dariiqada xagga sardiga fawaa'id fara badan baa ay leedahay waxaa ka mid a kow ardaygu wuxuu helayaa sanad xidhiidhsan oo itisaalu sanad markaad imaamka darsiga kuu dhigaya aad ka maqasho ee sanadkiina uu taxo ee ilaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu gaadhsiiyo taasi waxa weye waa itisaalu sanad ta labaad mutuunta axaadiista ayaa dabdi ku samaynaysaa oo aad ka ilaalinaysaa qaladka oo wixii khariiba ee adag aad maaragtay kaa ishkaal gala qariibkoodii aad helaysaa tafsiirkooda marka waa qiraa'atu calaa wajhi sawaab sida saxnayd baad u akhriyaysaa sidaa qur'aanka kariimka aba qofka qirada loogu saxo ayaa matuunta axaadiistuna ay u baahantay sidaas oo kale si hadhow qofka ardayga ah iyo ninka sheekha ah labaduba waxa weeye labaduba ay marka ay akhriyayaan xadiiska nebiga caleyh isalaatu wasalaam ay si saxan u akhriyaan ta saddexaad faa'iidada saddexaad ee ku jirta waxaa weeye dabdu asmaa'i ruwaad ruwaadda xadiiska in aad asmaadooda iyo magacyadooda aad dabdiso oo dabaqaadka shuyuukhda aad macrifo u yeelatid asmaab badan baa jira oo mushkil ah qofka ka ishkaal gelaya kuwa inaad fahamtid inaad kala fahamtid mu'talifka iyo mukhtalifka mutafiqa iyo muftariqa inaad saxaabadii iyo taabiciintii aad kala socdo oo aanad isku khaldinin mathalan tusaale ahaan ninka aabihii saxaabi ahaa kitaab kasta ama mualif kasta shuyuukhdiisii inaad kunyooyinka iyo alqaabta ay leeyihin muxadisiintu inaad barato dhammaan wixii ruwaadda la xidhiidhiyo asaaniidda oo dhan marka manfaco weyn baa ku jirta kadaalika cilmi baad kororsanaysa cilmi fara badan ayaa kuu baxaya habeen iyo maalin waxaa dhegahaaga dee ku dhacaya kalaamkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam kalaamka nebiguna caleyhi salaatu wasalaam dhammaan abwaabtii cilmiga oo dhanbu ayay dee ayay ku dhammaystiran yihiin oo baab ma jiro min abwaabi alcilmi ilaa dee nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu ka hadlay saa daraaddeed baad arkaysaa kutubu sunna inay tahay mid xaafila oo ururisay dhammaan abwaabtii fiqiga oo dhan abwaabtii tafsiirka oo dhan caqiidadii aadaabtii fadaa'ilkii dhinac dhinacaad u kacdaba talabaad axwaashii kala duwanadee nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa kuu muuqanaysa oo daalacanaysa oo maalin walba halkii uu joogay iyo xaaladdii uu ku sugnaa iyo hadalkii uu yidhi iyo waxa weeyaan jawaanib kala duwan oo siiradii nebiga ah marka maxabo dheeraada iyo xirsi iyo dadaal aad ku dadaalayso sunnada nebiga caleyh salatu salaam inaad qaadato oo tacdiimiso ayaa kaga kordhayay kadaalika kathratu salaati cala nabiyi sala allah alay wasalam nebiga caleyh salatu wasalaam salligiisa oo aad badsanayso oo iyaduna baab weyn ah oo digrigii ilaahay subxana wa tacaala ah kadaalika sunnadii nebiga caleyh salaatu wasalaam baad noolaynaysa ijaazadii cilmigaad qaadanaysa sabirka ayaad ku tababaranaysa oo majaalista markaad xadiiska nebiga caleyh salatu wasalaam aad soo xaadirto intaa markaan ka imaado waxa aan aan ku soo khatimayaa bacdu alaadaab aadaab riwaayat alxadiid qofka doonaya xadiiska nebiga caleyh salatu wasalaam inuu qaato aadaab baa laga doonaya aadaabtu waa waxa laga doonayo ardaygu inuu isku qurxiyo oo ah akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee shareecadeennu ay sheegtay iyo culimmadeennana laga wariyey marka aadaabtaas waxaa loo baahaya ardaygu inuu ilaaliyo إلا إلهي بقى يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون marka rabbaaniyiintu waa culammada fuqahada ah ee adqiyada ah ee cilmigooda ku camal falaya ee aladiina yarubuuna bisikhaari cilmi qabla kibaari oo ardadooda ku tarbiyeynaya cilmiga kiisa kooban intaanay ka waaweyn aanay siinin kiisa kooban marka hore carabka ugu tiraya marka haddaba dalabulcilmi sharci maadaamay cibaado tahay shay kastoo cibaadana aadaab bay leedahay salaadu aadaab bay leedahay soomku aadaab buu leeyahy zakadu aadaab buu leeyahy cilmiga qaadashadiisuna aadaab buu leeyahy waxa uu yidhi maaragtay makhlad ibnu lxusein naxnu ilaa kathiir min aladab axwaju mina ilaa kathiir min alxadiid cabdillahi ibn mubaarag baa wuxuu yidhi makhlad ibnu xusein baa wuxuu igu yidhi in fara badan oo aadaaba ayaynu uga baahi badannahay in fara badan oo xadiida yacnii inaad aadaab badan qaadatahay ayaad baahi weyn u qabtaa xataa uu yidhi cabdullahi mubaarak cilmiga labaatan sanaan baranaya aadaabtana soddon sanaan baranaya marka dirhamu cilmin maca qintaari adabin anfacu lilmar'i min qitaari cilmin qintaari cilmin maca dirhami adabin taana waa la yidhi marka aadaabtaa laga doonayo ardayga inuu inuu la yimaado kutub dee ururisay oo sheegtay baa jirta alkhadiib albaqdaadi kitaabka sira aljaamic liakhlaaq araawi wa aadaab asaamici baa ka mid ah iyo kutub kaloo fara badan kutubtaa mid ka mid a haddaad ka akhrisato wuu kugu filan yahay aadaabta waxaa ka mid ah ikhlaaska iyo lilaahinimada ayaa ka mid ah inuu qofku ardaygu noqdo arday camalkiisa iyo akhdigiisa iyo qaadashadiisan cilmiga u qaadanayo alla darti inay ka tahay taasaa laga doonaya waxaa laga doonayaa tawaaduc iyo isdhullig waxaa laga doonayaa aliqtisaal qabla almajlis inaad soo maydhato haddii aad jidhkaagu u dhididsan yahay ama aad uu dharkaagu wasakhaysan yahay in intaad soo maydhato dharka ugu quruxda badanna soo xidhato oo diibkiiyo cadarkiina aysan soo mariso oo adoo dahaaro ku sugan aad inaad majliska xadiiska nebiga caleyh isalaatu wasalaam aad timaadid taas waa mid xataa waxay yidhahdeen waa inuu haddii uu dareemo hadduu dareemo hurdo iyo lulo waa inuu weysada soo cusboonaysiiyaa liyacuuda ilaa nashaatihi suu nashaadkiisii u soo ceshado waxaa ka mid ah asabqu fi lxuduur ila almajlis waaltabkiiru ilayh inaad wakhti hore majliska timaadid inta aan qabla xuduuri sheykh intaan sheekhaagu imanin oo ta'ahurka iyo iyo iyo hadiyo jeraal inaad gadaal ka timaadaa waxay keentaa kitaabka wax ka mid a inay kuwaasiiso oo hadhow uu samaacaagii iyo maqalkaagii aad kitaabka sheekha ka maqlaysay in naqsi uu hadhow ku jiro tawaaduca waynu sheegnay inaad fadhigaa aad fadhido adiga iyo dadka kula fadhida waa inaad si tawaaduc leh aad u fadhiisataa oo aad ula macaamishaa culimmadu waxay yidhi min adab almajlis aadaabta majliska waxaa ka mid ah taqdiimu aali beyt nabiyi sala allahu aleyh wasalam inaad aalu beytka aad hormarisid fa inahu kalaama jaddihim sala allahu aleyh wasalam wahum awla annaasi bihi oo fadligaas waxay tahay inaad nebiga caleyh isalaatu wasalaam dee weyneynayso maadaamuu aalkiisa nebigu inagala dardaarmay aadaabta majliska waxaa ka mid ah an laa yuqtica almajlis lidukhuuli axadi min alcudamaa majliska inaanu goynin haddii nin weynoo culiso soo galo walow kaana shaykh alislaam shaykh alislaamba ha ahaadee wa an laa yaquuma axad lidaakhiliin dadka soo gelayo ruuxna inaan isu taaginin xadiiska nebiga ayaa horta ka weyn tacdiimintiisa ayaa ka weyn laakiin zayd iyo camar baa soo galay marba qof baan isu taagayaa waa inuu iska ilaaliya waa inuu qiraa'adii uu sii wadaa oo insaadka iyo adoo dadka dhegeysanayana inuu aamusiyo sheekhu oo aanay hadlinin ku dadaalaa haddii dadka alfadliga imanaya dee dulaabtiisa mid ka mida uu khaas yeeli karaa oo odhan karaa dadka wuxuu imanaya qaabil oo meelaha ku habboon gee laakiin inuu qiradii xadiidka nabiga caleyh isalaatu wasalaam uu akhriyayay inuu jaro ma aha sheekhu markuu darsiga akhriyayo waa inuu dhegaystaa oo aanu sheekha ka goynin waa inaanu dadkii kala tashwiishinin marka xusnul insaat baa lagaa doonaya dhegaysi wanaagsan taasaa lagaa rabaa waxaa kaloo lagaa rabaa an yuwajiha nadarahu ila alkitaab waqta alqiraa'a waqtiga sheekhu kitaabka akhriyayo inaad kitaabkaaga ku jeesatid markuu sheekhu kitaabka akhriyo waa inaad kitaabka u jeedaa wa ila shaykhi cinda sharxi sheekhaaga waa inaad eegtaa markuu wax sharxayo ama uu tacliiqinayo wa an laa yataxadatha maca man xawlahu dadkan hareera fadhiyana waa inaanu u sheekayn walow lisu'aal yatacallaqu bidars xataa su'aal darsiga la xidhiidha waa inaanu weydiin faina dalika yaftaxu baaba tashwiish calaa nafsihi wa cala alxaadiriin naftiisa iyo dadka yimid toonna labadaba dee tashwiish buu gelinaya waxaa kaloo ka mid ah aadaabta majliska an laa yarfaca sawtahu bidaxik codkiisa inaanu koru qaadin amaday qosol tahay idaa marad durfa haddii sheekhu uu soo maro arrin tusaale ahaan misaax ku jiro yacni kaftamba ku jiro bal yuxaafid cala asamti wasakiina walwaqaar waa inuu ilaaliyo aamuska iyo deganaanshaha badrudiin maxamed ibn ibraahim ibn jamacat alkinaani oo todoba boqol iyo saddex iyo soddonkii dhintay ayaa bacdu aadaab kitaabkiisa la yahdo ku sheegay tadkiratu saamic walmutakalim fii adabi alcaalim walmutacalim markaa wuxuu yidhi an yajlisa bayna yaday sheikh jilsat aladab sheekha markuu hor fadhiisanayo si aadaabi ku jirto waa inuu hor fadhiistaa kamaa yajlisu sabiyu bayna yaday almuqri sida ilmaha yar u fadhiisto markuu sheekh qur-aanka ku dul akhriyayo ama qaarigi ninka muqriga qur-aanka u akhriyaya waa inuu siduu u hor fadhiisto oo kale u hor fadhiista aw mutarabbican ama sifadan tarabuca waa inuu u fadhiistaa bitawaaduc wa khuduuc wa sukuun wa khushuuc isagoo degan oo khushuucsan oo xasiloon wa yasqaa ila sheykh naadiran ileyh sheekhiisa waa inuu u dheg raariciya isagoo isaga eegaya wa yuqbilu bikuliyatihi caleyh dhammaantiin isaga qaabilaya mutacaqilan liqowli qowlkiisa fahmaya baxaysu laa yuxwijuhu ilaa cadat alkalaam mara thaaniya oo aanu markaa sheekhii u dhibgelinaynin inuu mar labaad hadalka ku celiyo walaa yaltafitu min gayri daruuratin haddaan wax daruura ku kalifin waa inaanu meel aan milicsi samaynin walaa yanduru ilaa yamiinihi aw shimaalihi aw fowqihi aw qudaamihi bigayri xaaja midig bidix kor hoos midna isagoon dan iyo muraad u lahayn waa inaanu eegin nacam walaa siyamaa cinda baxhihi lahu aw cinda kalaamihi maca markuu sheekha la hadlaayo ama baxhi la samaynaayo waa inaanu meel kale dee aanu eegin falaa yanbaqii an yandur ilaa ileyh isaga mo cid kale uma haboono inuu eego marka aad buu maaragtay aadaab badan buu sheegayaa oo maaragtay uu ku dheeraanayo marka waa inuu wuxuu odhanayaa waa an yalqa samca wa huwa shahiid limaa yulqiihi shaykh sheekhiisa waa inuu aad iyo aad maqalka u raariciya midig eegin oo bidix eegin kor eegin hoos eegin min gayri daruura ayuu odhanayaa walaa yusabik asaabicahu farihiisa waa inaanu isdhex gelinin walaa yadac yadahu calaa lixyatihi gacantiisa waa inaanu garhkiisa ku salaaxinin ama afkiisa aanu aw yacbath biha fii anfi ama sankiisa aanu ku cayaarinoo marba aanu farta gelinin walaa yukfiru atanaxnux min gayri xaajatin inuu yidhaahdo waa inaanu badinin marta wax muraadi maradaanu iyo dani aani ku kalifinin walaa yabsuq waa inaanu candhuuf tufin walaa yamtakhid waa inaanu xaaqsan ma amkanu intii suurtagal ah ها walaa yatajasha walaa yukthir atataa'ub waa inaanu sidii wax daacaya ama higoonaya ama tataa'ub samaynayo haamansanaya waxaasoo dhan waa inaanu inaanu badinin waidaa tataa'aba haddii uu haamaansado satara faahu bacda raddihi juhdahu intuu isku celin karo markuu isku celiyey dabadeed waa in uu afkiisii dee qariyaa markuu haamaansado waidaa cadasa khafada sawtahu markuu hindhisaayo codkiisa inuu hoos u dhigo weeyaan oo yareeyo oo ama hadduu doono cimaamadiisa ku qariyo codkaa ku yareeyo ama si aan lialaa yatanaathar si aan dee wax sankiisa uga daadan oo iyo afkiisa aanay u gaadhin sheekha iyo ardayda toonna taasuu odhanaya waxaa kaloo ka mid ah aadaabta majliska asalaatu cala nabiyi sala allah aleh wasalam cinda dikri ismihi shariif nebiga magaciisa marka lasoo qaado waa inuu nebiga ku saliyaa waxaa ka mid ah jamcu alqalbi walfikri walinsiraaf ila alcilmi bilkuliya wa cadam aliltifaat ilaa maa yaqtacu almajlis min alumuur addunyawiya waa inuu qalbigiisa iyo fikirkiisa oo dhan bilkuliya si dhammaystiran dee waynu wayna urursan yihiin oo uu mashaaqiisha adduunyada ka yimaado kal haatifi sida maalan oo kale dee telefoonka fa yanbaqii ikhlaaqahu waa inuu xidhaa ka nadari fi saaca waa inaanu marba saacadda eegin fa innahu calaamatun cala almalal inuu darsigii ka daalay ayay astaan u tahay waa inuu kitaabkiisa sitaa oo eegaa laakiin isagoo caddaysima ah waa inaanu soo xaadirinin oo bilaa kitaab ah marka taaweyn waa inuu iska ilaaliyaa buu leeyahay ardagu inuu kitaabkiisa dhigo dhulka meel lagu ihaanaysanayo oo laga dul tallaabsan karo kulli waxaasoo dhan waa inuu iska ilaaliyo marka way badan tahay aadaabtu aadaabta intaasaynu ku dayninaa laga rabo maaragtay ardayga ninka muciidka ah aadaab buu laftiisu leeyahay muciidku waxa weeyaan waa aaalib aladii yaqra'u alcibaara bayna yaday sheekh ninka sheekha ku dul akhriyaaya maaragtay dersiga waana martabad uu sheekhu bixiyo ou ardadiisa ragga ugu naabihsan ee ugu fiican uu mid ka mida doorto muciidna waxaa loogu magacaabay liannahu yuciidu litalabati maa lam yafhamuhu min adarsi darsiga waxay fahmi waayeen ardadu iyuu ugu soo celinayaa berigii horena waxaa laodhan jiray mustamli baa laodhan jiray nacam marka muciidku wuxuu ahaan jiray ninka ugu soo horeeya sheekha xuduurkiisa ka soo horeeya ayuu ahaan jiray ninka ugu dambeeya majliska ka baxana wuu ahaan jiray marka waa ninka sheekha ku dul akhriyayay wey isaguna aadaab buu leeyahay waxaa kale oo iyaduna jirta oo aan ku khatimaynaa biidn illaahi tacaalaa asaaniidda kitaabku maaragtay aan u leenahay asaaniiddaasi way fara badan yihiin laakiin waxa aan jeclaa insha allahu tacaala kitaabku markuu inoo dhammaado inaan xaggiisa dambe aan asaaniidda ku faahfaahiyo haddii aan si guud u sheego kitaabkan aljaamicu saxiix limaam albukhaari kaamilan isaga oo qaarkiina aan mashaaikhdayda ka maqlay qeybna aan ay ii ijaazeeyeen mashaayikh badan baan u leeyahay oon ka maqlay oo ka dhegaystay oo aan ka wariyey waxaana ugu qadiimsan alcalaamatu ashahiid in sha allah الشيخ محمد الهرري الأورمي إمام وخطيب خطيب ومدرس مسجد النور في هرقيسة سنة كمركو هكون أفر بقولية تطبدي هجرية وبإسناده المتصل أيو كتاب كان أن أن كجوريني أو الشيخ نو أخريي أو من كتاب بدء الخلق إلى كتاب المغازي أن كده يستي من الجامع الصحيح raggiisna aan ka dhagaysta waxaa ka mid ahaa sheekh yuusuf xayle qeyb ka mid ah waxaa ka mid ahaa sheikh alcalaama eh, sharaf cabdinuur ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa alcalaamat almuxadith tasaaniif annaafica sheekh maxamed ibn cali ibn aadam ibn muusa alethiobi alwalawi oo kun iyo saddex boqol iyo shan iyo lixdankii hijirada dhashay koob iyo labaatankii safar kun afar boqol labiyo afartankiina dhintay wa awalu xadiidin samictuhu xadiiskii koowaadaan ka maqlaana wuxuu ahaa xadiidu raxma almusalsal bilawaliya shan iyo labaatankii dulxija kun afar boqol iyo shan iyo labaatankii markii dambena thabatkiisii ayuu u iijaazeeyey dhammaan marwiyaadkiisa oo dhamme ay ku qornaayeen oo la yidhaahdo fadlullaahi samad licabdihi muxamed aniga iyo mashaayikh kale oo min mashaayikha sunna ah ayaa gurigiisa ugu tagnay waxaana noo sahlay axadulmashaayikh ayaa noo sahlay inaanu tagno oo sheekha u nasiyo ijaazadii kitaabka waxaa kaloo ka mid ahaa culimmada aan maaragtay ka ijaaso qaatay الشيخ المحدث إبراهيم ابن الشيخ محمد نور ابن الشيخ صيف ابن هلال ابن شويمر oo nin muxaditha oo mashaaikhdii jaamica alislaamiya fi lmadiina annabowiya qism alxadiidka wax ka dhigi jiray ahaa mashaayikhdeeda waaweynna ahaa bacda suwar alqur'aanna waan ku dul akhriyey oo بقية المصحفنا وهي إجازي وكذلك بقراءة حفص عن عاصم ثبت كيسو يسقون إيه إجازي وأنا مطبوع ثبت كيسو وأنا شيخ دونا بإذن الله تعالى وقالوا كم إذا الشيخ المحدث حامد بن أحمد بن أكرم بن سيد محمود بن علي البخاري المدني أنا جاي بعض الطلبة وحنو في المسجد النبوي كدو الأخرني الأوائل السنبولية aanu laba xalqadood ka dhignay axaadiista ku jirta ee kitaab walba xadiiska u horeeya iyo xadiiska u dambeeya samaac ayaanu maaragtay alqiraaca ala sheekh baanu samayna inta kalena ijaazu nagu siiyey thabadkiisana waxa weeyaan waa uu ii ijaaseeyey waxayna ahayd wakhtiguu ii ijaaseeyey waxay ahayd afar iyo labaatankii dilxija maali habeen talaada ah kun afar boqol iyo afar iyo soddonkii hijriyada marka dhammaan marwiyaadkiisii oo dhan baa ku qoran waxaana la yidhaahdaa kitaabkiisaas ijaazaadku ay ku wada yaalin dhammaan iyo marwiyaadkiisa oo dhan waxaa la yidhaahdaa laqdu durar min alasaniid algurar baa la yidhahdaa waana matbuuc marka dhammaantood ilahay waxaan ka baryaya subxana wa tacaala mashaayikhdii aanu cilmiga ka qaadanay dhammaantood in ilaahay subxaana wa tacaala uu jannat alfirdows alaclaa oo allah subxaana wa tacaala kaga abaalmariyo cilmigii ay faafiyeen oo cilmu lkitaab wa sunna ah ilaahay saasaan uga baranaynaa subxana wa tacaala wacanaa macahum annaga iyo iyagabana ilaahay inuu nasoo xashriyo nasoo kulmiyo taxta liwaai nabiyihi sala allahu aleh wasalam annaga iyo dalabatalcilmiga dhammaan kitaabkan aanu akhriyaynana ilaahay subxaana wa tacaala cilmi naafica iyo camal saalixa ilaahay nagu arsaaqo kulligeena uu inagu kulmiyo jannat alfirdows alcalaa maca annabiyiin waasidiiqiin waashuhadaa waasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqan sala allahu calaa nabiyina maxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk